ugu kordhinay xukuumadda maamulka khaatumo muddo sanad ah oo ka bilaabata xilliga ay oros afar iyo tobankeeda soo socday
shirkan isugu nimaadno kolley iskuul baa la odhan jiray meel lama wadna iskuma seegano waxaan u malaynayaa arrimaha khaatumo wax xog gaar ah oo badanaan anugu hayaa ma ay jirto laakiin haddiiba aan isdul taago xaaladdu meeshay marayso saddex qodob un baan anugu jeclaa inaan wax ka idhaaho qodobka ugu horeeyaa waxaa weeye keenna innanka gudaheena iyo xaal meeshuu marayo kollay nimanna wadahadallaa inoo socday garcadaawana inaaga dhexaysaa uma eka uma eka dadkeena inay diyaar u yihiin arrimaha sidii looga qaybgeli lahaa oo si mugle looga qaybgeli lahaa waxa uun hadda muuqata in iyadoo aan xal kala lahayn iyadoo walaahow badanna la shubayo dadkeena inuu ku kala maqan yahay markaa aynu garcadaaboy la gelayno siyaasadda favors laysuma siiy hadiyad laysuma siiyo nimankaasu wixii aan goosan karno waxaynu ku goosan karnaa haddaynu midaysanahay haddii dadka arrintan leh ay midaysan yihiin oo ay diyaar u yihiin wixii looga baahdo waxaa loo baahan doonaa hadday ugu yaraatay ilaa dhowr iyo toban guddi inay arrimaha dhex galaan aliyaka waaba ka hadli doonaa laakiin dadkeennii arrintan umana dhiifoona inta qura ee makhaayadaha iyo meelaha la ysku ararko iyo internetka iyo khilaaf aan soo